galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab khamiisa bisha sebteembarna ay tahay sideed toban sanadka labada kun iyo labaataniyo shanta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ah ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamac wararkana waxaa ugu waaweynaa falastiiniyiinta ku sugan khaza city ayaa wajahaya kala doorasho aad u weyn oo ah inay magaalada isaga baxaan iyadoo iyo inay joogaan iyadoo ay socoto duqaynta ay israa'iil ku hayso halkaasi hogaamiyaha mucaaradka suusan liina waxa ay difaacday kooxdeeda xisbigeeda iyadoo khilaaf weyn uu u dhexeeyo xisbiga gudihiisa oo ku aadan siyaasadda isbeddelka cimilada dad aada u badan oo falastiiniyiinta ayaa ka qaxaya magaalada khaza iyadoo israa'iil ay sii wado ololaha ay ku duqaynaysa magaaladaasi laakiin boqolaal kun oo qof ayaa iyagu doortay inay joogaan oo aysan meelna u bixin inkastoo israa'iil hadda ay mar kale wadooyinka u furayso afartan iyo sideed saacadood oo dheeraada si dadkaasi ay magaalada isaga baxaan dadka magaalada ka qaxaya ayaa u socda dhanka koofureed iyagoo qaar lugeynayo qaar gawaari ku socdo qaarna dameero isticmaalaya israa'iil ayaa ku qiyaastay in saddex boqol iyo konton kun oo ka mid a halka milyan ee degan khaza city ay horeba uga qaxeen magaalada hogaamiyaha mucaaradka suusan lia ayaa sheegtay inay aada ugu faraxsan tahay xubin kasta oo ka mida golaheeda sare ee xisbiga iyadoo weli ay socdaan khilaafka u dhexeeya ee ku aadan siyaasadda isbeddelka cimilada iyadoo isbahaysiga federaalku uu dib u eegid ku sameynayo siyaasadaheeda ku aadan isbeddelka cimilada kadib markii doorashadii u dambeysay si adag looga adkaaday andrew haysty oo ka mid a madaxda sare ee xisbiga ayaa toddobaadkan ku hanjabay inuu booskiisa bannayn doono haddii isbahaysiga uu sii wado inuu taageero u muujiyo siyaasadda wasaaqda hawada lagu sii daayo eber lagaga dhigayo marka la gaaro sanadka labada kun iyo kontonka misli ayaase iyadu hadda diidan inay waqti u qabato marka isbahaysigu uu soo bandhigi doono siyaasadeeda ku aadan isbeddelka cimilada dowladda britain ayaa u isticmaashay cashe sharaf ay u samaysay madaxweynaha mareykanka donald trump inay xasuusiso dowladdiisa muhiimadda heshiiskii ocus uu lahaa ra-isul wasaare antony albanisi ayaa la filayaa inuu heshiiskaasi la soo qaado madaxweynaha marka uu la kulmo toddobaadka soo socda heshiiskan ayaa macnihiisu ahaa in australia ay bixiso lacag gaaraysa saddex boqol iyo sideetan iyo lix bilyan oo dollar oo ay mareykanka uga soo gadanayso gujisyo cusub dowladda mister trump ayaase dib u eegid ku sameysay heshiiskan gujisyada lagu australia ay kusoo iibsanayso si loo xaqiijiyo ayay leeen inay waafaqsan tahay waxa ay u bixiyeen america ferest ama danaha mareykanka madaxweynaha golaha guud ee qaramada midoobey ayaa sheegtay in adduunku uu u baahan yahay hadda inuu isu yimaado oo iskaashado si la mid a sidii adduunku uu sameeyey dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka wasiiraddii hore arrimaha dibadda ee jarmalka analena berberg oo hadda ah madaxa golaha guud ee qaramada midoobey ayaa sheegtay in halkudhega shirka golaha guud ee qaramada midoobey ee toddobaadka soo socda uu noqon doono better together ama wadamadu waxay ku fiican yihiin markay gacmaha isqabsadaan ama iskaashadaan waxaana looga dan leeyahay ayaa layiri inay ka turjunto in wadan keligiis kuu doonaba ha ahaadee ama xoogu doonaba ha lahaadee uusan wajihi karin caqabadaha jira ee adduunka keligiis dagaalka khaza ayaa sidoo kale la filayaa inuu ka mid noqdo ajandayaasha ugu horeeya ee madaxda adduunku ay shirkan ka dhacaya new york kusoo qaadi doonaan bakistan iyo sacuudiguna waxa ay wada saxiixdeen heshiis difaac heshiiskan u dhexeeya labadan dal ee islaamka ayaa macnihiisu yahay in midkood haddii la weeraro ay la macno tahay in kan kalena la weeraray heshiiskan ayaa caqabado gelinaya ayaa layiri xiriirka sacuudigu la leeyahay dalka hindiya oo ah dal darisla bakistan waqti horena colaadi ka dhexaysay dhaqaalaha indiya ayaa aada wuxuu ugu tiirsan yahay inay soo dhoofsato shidaal sacuudi carabiyana waa wadanka saddexaad ee ugu weyn ee hindiya ay kasoo gadato shidaalka sacdaasha hawada brito melbourne waa roobab iyo dabaylo labayo labaatan sydney waa cadceed iyo labaatan iyo shan halka australian dollar maanta waxaa lagu sarrifayay lixdan iyo toddoba senti oo doolarka mareykanka ah